wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka maamulka galmudug ayaa magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ku qabatay kulan looga hadlayay adkeynta ka hortaga leexsashada gargaarka loogu talagalay dadka danta yar kulankan ayaa waxaa ka qaybgalay wasiiro agaasimayaal guddoomiyaasha qaar ka mid ah magaalooyinka galmudug iyo xubno ka socday hay-adaha faw iyo sidoo kale dhowr u f b maxamed cabdulaahi cali agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka maamulka galmudug ayaa ka warbixiyey ujeedka kulanka waxaa si guulan ugu qabsoomay shirka la dagaalanka leexsashada gargaarka ama musuqa lagu sameeyo waxyaalaha gargaarka shirkaas oo runtii ay ahayd markii ugu horreysay oo la qabto si face to face ah shirka waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan madaxtooyada dowladda galmudug wasiirada wasaaradaha ka shaqeeya soshiyaalka hay-adaha guddoomiyaasha degmooyinka kala duwan ee galmudug guddoonka gobolka iyo hay-adaha un-ka ee kuwa caalamiga dhammaan kasoo qaybgala shirka oo arrin muhiima ay ahayd in looga doodo sidii looga hortegi laha ama loo yareyn lahaa la dagaalanka musuq maasuqa ama leexsashada gargaarka waxaa ka soo baxay qodobo dhexalgal ah oo ay ugu muhiimsanayeen in si dhow looga wada shaqeeyo lana sameeyo maaragtay iisheeg qorshe howleed arrintaasoo looga hortegayo laamaha cadaaladda ayaa meesha joogay oo uu ku jira xeeralaalihii qaranka iyo booliiskii waxaa la isla waafaqay cid kasta oo ku lug yeelata arrintaas in sharciga la horgeeyo aan laga ogolaan qof inuu maaragtay ka shaqeeyo wax aan ahayn sida lagu talagalay oo dadka lagu talagalay wax ahayn shirka oo muddadaas maalinta ahayd socday wuxuu kusoo gabagabo jawi aad u wanaagsan sidoo kale waxaa looga dooday arrimaha la filayo abaaro la filayo in laga yaabo inay dhacaan dayrta roobkeeda oo yar awgiis sidaa daraaddeed shirka wuxuu u baaqayaa dhammaan bulshada reer galmudug meel kastoo ay joogaan inay ka digtoonaadaan la socdaan xaaladaha roobabka iyo qaybaha maaragtay ii sheeg si gaara meelaha maaragtay xoolo dadka xoololeyda ay ku baraarugsanaadaan inay dhaci karto kuna talagalaan si loo yareeyo haddii ay dhacdo ilaahay kama dhigee dhibaatadeeda ama saameyn kulankan ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii maamulka galmudug iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini-aadinimada ugu wada shaqayn lahaayeen ka hortagga leexsashada gargaarka